closely. The stories that are starting to come out are heroic. Many people put themselves at risk to save others. We thank them for their courage and for their commitment.
waayahay warka premier eby haddaanu halkaas ku dhegeyno dhegeystayaal waxa uu guud ahaan ka hadlay go-aanka ay dowladdu qaadatay iyo hay-adaha deg dega ah sababta keentay guryo badan inay gubteen dadna ay hadda ku xaniban yihiin goobaha dabka ay ka dhaceen dad badan oo kalena ay khatar ku sugan yihiin in xalay dabku uu isbedel weyn sameeyey oo uu u booday meelo hor leh qarxayna gacantana ka baxay meelihii la xakabaynayay waxaa kale oo uu sheegay in hay-adaha dowladda guud ahaan iyo gaar ahaanba ay wada shaqaynayaan dad badanna ay hawsha ka shaqaynayaan codadkiisa waxaa ka mida oo qaar ka mida oo aanu idin maqashiin ku jira in haddii aad degan tahay ama lagu yidhaahdo goobta aad joogto ka guur oo qalabka waxaad haysata ka qaado dhaqaaq hadda ama lagu yidhaahdo diyaargarow in aad guurto waxa ay kaa codsanayaan dowladda iyo hay-adahaba inaad sidaa yeesho maxaa yeelay haddii aad saa yeeli weydo waxaad khatar gelinaysaa kow dadka shaqada hayo ee howlwadeennada ah ee gargaarka deg dega hayo ama dabka kuwa la diriraya ha noqdeen inay joojiyaan ama kuwa caafimaadka iyo taageerooyinka kale ha noqdo sidoo kale waxaad khatarta aad gasho darteed aad isticmaali doontaa awood loogu talagalay in meel kale lagu caabiyo ama dab ha ahaato ama qof kale oo mudnaa in la caawiyo in laga soo leexiyo sidaa la-adligeed waxa uu premierka iyo madaxda howlwadeennada dhammaantood ay codsanayaan marka la soo jeediyo in la baxo in la baxo dabkan wuu socon doonaa haddii eebaha awoodda la yidhaahdo idmo oo aan isbedel hawada ah iyo tan ilaahay dhankiisa aysan ka noqonin maalmaha soo socdo iyo toddobaadyadaba waxaa la isweydiinayaa dabcan dadka soomaalida ah ee degan gobolkan waxay ka mid yihiin oo aan ka mid nahay reer british columbia arrinta noocan oo kale ah marka ay dhacdana dadku waxay noqdaan ulya diirtkeed waa la isku istaagaa waa la istaageeraa marka haddaanu nahay soomaali haba yaraadeen dadka tirada ah ee soomaalida ah ee dabkan uu saameynayo marka la yidhaahdo deegaan laakiin waxaa laga yaabaa dad badan oo shaqaynayay dad badan oo jidka marayay inuu saameeyo oo soomaali ah laakiin maxaa door ah oo annaga nooga aadan ma waxaan sugaynaa un keliya in guryahanaga uu soo gaaro mise dadka kale ee reer british columbia culayska ku dhacay waan la wadaagaynaa oo aan kala qaybgalaynaa gargaarka la bixinayana qeyb ayaan ka noqonaynaa insha allah barnaamijyadeena soo socdo ayaanu kusoo qaadanaynaa toddobaadka dhexdiisa iyo barnaamijka toddobaadlaha ee madasha furan labadeedaba labaduba waanu kusoo qaadan doonaa haddii eebaha awoodda la yidhaahdo uu idmo
oo inoo soo gudbanayey barnaamijkii xaaladda deg dega ee gobolka british columbia haddana waxaa idinku soo maqan oo dhegihiinna miisigaa idin soo gaadhaya waa heestii batalaale iyo allah naxariistay axmed cali cigaal dhegaysa haboon
maxaad loogu soo baxo ku bogaajo ma og tahay ku bogaajo ma og tahay baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay udhariba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cakuye lasoo booqdu moogtahay baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay budhariba caashaaqu batalaale inuu dhiigu ha lasoo booqdu moogtahay
waayahay haddii eebbaha awoodda la yidhaahdo allaha u naxariistee axmed cali cigaal iyo heestaa waanu sii wadi doonaa waxaad dhegeystayaal naga dhegeysanaysaan madasha furan b c oo idinkaga imaanaysta buurta barnaby toddobada ilaa iyo sideedda fiidnimo ee xiliga gobolka british columbia habeen dambe haddii ilaah yidhaahdo sideedda ilaa iyo sagaalka xiliga gobolka albertana waxaad naga dhegeysan doontaan magaalada edmonton waxaan ku jirnaa qeybtii dambe ee barnaamijkeena toddobaadkan barnaamijkeenii afka hooye ka baro raadiyaha cutubkiisii labaad ayaanu dhex mushaaxaynaa waxaa inoo soo diyaariya lanana socodsiiya weriye sare xasan carab
haa kulanti wanaagsan dhammaantiin mar kale kuna soo dhowaada barnaamijkeennii afka hooyo ka baro madasha furan oo aad toddobaad walba kala socotaan idaacadda madasha furan ee alberta iyo british columbia ee dalka kanada sabti iyo axad walba sidoo kale waxaad afka hooyo ka baro madasha furan kala socotaan baraheenna bulshada sida youtube facebook tiktok iyo instagram afka hooyo ka baro madasha furan cutubka labaad qaybtiisa koowaad waxa aan ku soo qaadanaynaa sida weedh ama weedho ay u sameeyaan waxa aan isla soo barannay sida erayo la isugu geeyo oo ay micno buuxa u samaynayaan kadibna ay weedh ama weedho u noqdaan Eh, tusaale waxa aan soo qaadanay dhowr dhowr weedho oo ay ka mid tahay bishu maanta waa shan iyo labaatan waxa aad sidoo kale cashirkii koowaad ee cutubkan ku aragteen in erayo kasta oo la isu geeyo aysan micno u samaynayn sidaa darteedna aysan weedh u noqonayn marba haddii aysan micno buuxa samaynaynin haddaba maadaama aan horay u soo barannay xarfaha erey iyo weedh cashirka labaad ee cutubka labaad waxa aan ku soo qaadanaynaa sida weedh la isugu geeyo iyo waxyaabaha suurtogeliya in labo iyo ka badan oo weedhood la isugu geeyo dhegaystow marka weedh la isu geeyo waxa ay samaynayaan wax ka badan macne oo aan ku soo barannay in ay weedhi samayso waa marka erayo la isu geeyo ay macno buuxa samaynayaan oo ay weedh noqdaan hadda oo weedh la isu geynayo waxa aan ay samaynayaan sharaxaad marka weedh macno samaynayso lagu daro mid kale oo macno gaar ah ama xoojin ku samaynaysa tii hore la isku daraa ee la ysku daraa waxa ay samaynayaan waa sharaxaad balse inta aanan dhegaystow u gelin isugeynta weedhaha waxa muhiim ah in aan baranno arrimo la xidhiidha qoraalka guud iyo gaar ahaan kanfarta afka soomaaliga waa dhibcaynta ama calaamadaha qofba sida uu u yaqaan calaamadaha faraha ku qoran xarfaha laatiiniga ah way badan yihiin intooda badan waa isku nooc waxaana loo adeegsadaa isku ujeeddo balse magacyadoodu waxa ay u kala gedisan yihiin hadba afka aad qoraysid ama akhriyaysid tusaale calaamadda hakad afka ingiriisga waxaa lagu yidhaahdaa koma balse soomaaliga iyo ingiriiska waxa ay u qabtaan hal shaqo oo sida aad macnahaba ka dareemaysid qoraalka ayay hakisaa calaamadahan ama dhibcahan farta laatiinigaa waa dhowr iyodhowr iyo toban hase ahaatee cutubkan labaad ee afka hooye ka baro madasha furan waxa aan ku qaadanaynaa idanka ilaahay shan ka mid ah haddii eebba idmo cutubyada soo socda ayaana inta kale ay waxyaabaha la halmaala aan ku soo qaadan doonnaa haddaba dhegaystow waxaad isweydiin kartaa waa shanma waa shanma shanta calaamadood ee aan cutubka ku qaadanayno shantu waxa ay kala yihiin joogsi hakad calaamatu su'aal calaamatulcajiib iyo qaws shantan wax dhegaysta in wahelin doonaa waxay noo helin doonaan idanka alle xarfaha kasta oo uu qoraalku ka bilaabmayo in muddo inuu noqdo mid weyn mid weyn waxa aan ka wadnaa aan ku xusuusiye ee marka aannu xarfaha farta soomaaligaa baranaynay ayaan soo qaadannay in xarfaha laba nooc loo qoro mid weyn iyo mid yar ay kala yihiin aannu calaamadihii bilowganna ee calaamadda koowaad ee aan soo qaadannay waa joogsi sida aad macnaha ka garanaysa calaamaddan waa mid joogsi joojisa qoraalka ama halka meesha uu ku dhammaado la dhigayo muuqaal ahaan waxa ay u eeg tahay dhibic calaamaddan waa mid ku tusaysa in hadalkii socday uu dhammaaday tusaale berri waa axad axad waxa ku xiga markii aad wax qoraysa waa joogsi maxaa yeelay calaamaddaas waxa ay ku markhaati furaysaa in weedhaasi ay idlaatay tusaale kale weedhan waa ay dhan tahay waxa dhegaystow ku xiga waa joogsi maxaa yeelay hadalkan halkaas ayuu ku eegyahay wixii dambe ee bilowda waa weedh cusub haddii aan joogsi halkaas ku dayno aannu soo qaadanno ereyga ka bilaabmaya xarafka weyn marka aad calaamadda joogsiga isticmaasho waxaa dhammaaday weedh midda kalena waa ay bila- mid kalena waa ay bilaabmaysaa middan cusub ee bilaabmaysa waxa ay ka bilaabmaysaa xaraf weyn tusaale berri waa axad anigu shaqo melihi axad kasta ereyga anigu waxa uu ka bilaabmayaa xarafka a oo aad u qoraysid midka weyn halka axadduna ay sidoo kale a weyn ka bilaabmanayso waa laba sababood oo kala duwan waa a-da loo weynaynayo waa midda aniga iyo axadda ee aniga waxaa loo weynaynayaa waa bilowga weedha oo sharciga qoraalka ayaa ah in weedh kasta laga bilaabo xarafka weyn halka axadda loo weynaynayo inay magac gaaraha tahay sababtoo ah xarfaha magaca ka bilaabma caadiyan waxaa ugu horeeya waa xaraf weyn macnaha magaca gaarkaa aynu dib u dhiganee dhegayste xusuusnow in mar kasta oo weer dhammaato aad joogsi isticmaasho midda cusub eed bilaabaynaysana ereyga ugu horeeya xarafkiisa koowaad aad weynayso sida axadda aan horey u soo weynaynay halka aad nagala socoteen waa madasha furan aa british columbia iyo albertood sidoo kale naga dhegaysataan hadda akhyaarta awda naga dhegaysataay waxa aan ku sii siqaynaa ee gebagabadii barnaamijkeenna ee goorsheegtuna waxa ay ku dhowdahay wakhtigii aynu hawada isku macasalaamaynaynay inta aynu dib dambe hawada ugu kulmi doono waa anigoo xasan caraba iyo saaxiibkay jaamaca farasle oo farsamada iyo isku dubiridka iyo soo diyaarintaba inoo haya insha allah barnaamijkeennii afka hooyo halkaasuu ku dhammaaday Aa, isku soo noqod xiisame
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xasan carab heestaa maryan cali mudda ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya halka ay u dambeysayna waa barnaamijkii afka hooye ka baro madasha furan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo toddobaadyada soo socda ayaa halkaa cutubkii labaad ayaan weli ku jirnaaye aad ka dhagaysan doontaan
aynan riyada baas bartamaha habeenkee anaynan riyada baas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogtaa beerka saaro moogtahay beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye adan awga adan awga adan awga adan awga beerka saara
ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo axmed cali cigaal oo sabtidii aanu soo dhaafnay lagu duugay magaalada brunsville ee minnesota maraykanka barnaamijyadiisii ee heesihiisii iyo fankiisii insha allah iyo wareysyadiiba qaybo dambe ayaan mar kale idinla wadaagi doonaa gabagabadii ayaanu weli kusii siqaynaa sida wariye xasan carab inoo sheegay haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii sooyaal waxaa inoo soo diyaariya ilana la socodsiiya walaalkeen axmed baashe ee dhegeysi haboon
kulanti wanaagsan dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijkeena sooyaal oo aad aalaba kala socotaan fm c j s f c a iyo baraheena xiriirka bulshada ee madasha furan iyo sugan miidya dhegaystayaal intiinii horeba noola socotay weli waxaynu dhexda uga jirnaa taxanaheenii abgaaga kanada innagoo qaybtan qaybtii xigtana uga hadalay dagaaladii qarnigii toddobiyo tobnaad ka curtay waqooyiga ameerika qarnigii toddobiyo tobnaad faransiiska iyo ingiriiska waxay ku tartamayeen cidda maamuli doonta waqooyiga ameerika laakiin keli kuma aysan ahayn dhulkan waxaana deganaa ummad kale oo xilligaas si weyn u dhaqnayd waana dadka maanta loo yaqaan indigenous people afka ingiliishiga halka afka soomaaligana lagu yidhaahdo abogaaga dadkaas kumanaan sano ayay dhulkan deganaayeen ka hor intaysan imaan gumaystaha reer yurub iyaga oo sidoo kale door weyn ku yeeshay dagaaladii dhulkooda lagu qabsaday oo u dhexeeyey faransiiska iyo ingiriiska sanadkii kii champlain oo ahaa hogaamiyihii faransiiska waxaa la saftay oo gacan weyn siiyey qabiilooyinka algon queen hiron wendad iyo inu oo abogaaga ah waxay wada galeen dagaal ka dhacay halka maanta loo yaqaan lake champlain oo ku taalla xadka u dhexeeya magaalooyinka new york iyo fermanton champlain iyo qabiilooyinka la socday waxay isticmaaleen qoryo casri ah iyaga oo halkaasi ku dilay dhowr ka mid ah hogaankii irokos iyo ciidamadii ay wateen dhacdadan waxay dhalisay cadowtinimo socotay ku dhowaad boqol iyo konton sano una dhexaysay dadkii dhulka wada deganaa oo ay ahayd in ay cadowga gumaystaha u midoobaan hase ahaatee irokos waxay go-aansadeen inay ka argoostaan faransiiska iyo xulufadiisa muddo yar kadib irokos waxay bilaabeen xiriir iskaashi oo ay la yeesheen holandiiska oo markaasi haystay gobolka maanta loo yaqaan new york xilligaana la dhihi jiray new netherland holandiiska waxay siiyeen irokos qoryo casri ah rasaas iyo hub kale iyaga oo kaga bedelanaya dhogorta xayawaanka oo xilligaasi muhiimad weyn u lahayd qaaradda yurub sanadkii kii ingiriiska ayaa qabsaday new netherland wuxuuna ka dhigay new york isla xilligaas irokos oo weli raba inay ka argoostaan qabiilooyinkii ay ehelka ahaayeen waxay heshiis cusub la galeen ingiriiska oo isaguna seefo ugu dhiibayey saaxiibadii ay dhulka iyo dhiigaba wadaageen dhanka kale faransiisku wuxuu sii ballaarinayay deegaameynta dhulka abogaaga waxay dhiseen magaalooyinka kuubeg iyo monterial waxayna xiriir dhow la samaysteen qabiilooyin badan oo abogaaga ah sanado badan ayuu socday dagaal u dhexeeyay faransiiska iyo ingiriiska oo ku loolamayay gacan ku-haynta ganacsiga dhogorta webiyada waaweyn iyo dhulalka barwaaqada ah oo aysan cid ka dhacsitaana jirin markii la gaaray sanadkii kii waxaa bilowday dagaal weyn oo ka dhacay waqooyiga ameerika una dhexeeyey faransiiska iyo ingiriiska dagaalkan wuxuu markii dambe ku fiday yurub iyo qaarado kale waxaana loo bixiyey dagaalkii toddobada sano kaas oo socday sanadkii ilaa waxaana lagu tilmaamaa dagaalkii ugu horeeyey oo caalami ah faransiiska waxaa taageerayay qabiilooyin badan oo abogaaga ah halka ingiriiskana ay taageerayeen kuwo kale oo xulufulla ahaa markii la gaaray sanadkii kii ingiriisku wuxuu go-aansaday inuu weerar ku qaado magaalada kuubeg oo ahayd xaruntii ugu muhiimsanayd ee faransiisku ka xukumayay dhulka uu qabsaday dagaalkan oo bilowday kii sebtembar kii ayaa labada ciidan ku kulmeen meel bannaan oo maanta loo yaqaano prenis of abrahim waana meel ka baxsan qalcadihii iyo derbiyadii uu faransiisku ka dhisay magaalada kuubeg dagaalkan oo socday wax ka yar hal saac ayaa dhaliyey khasaare badan waana dagaalka labadii taliye oo labada ciidan kale hogaaminayay isla goobta lagu dilay james wolf iyo monken oo faransiiska hogaaminayay waxay ku dhaawacmeen dagaalka ugu dambeyntiina way u geriyoodeen isla dhaawacaasi ingiriiska ayaana ku guuleystay dagaalkaas isaga oo qabsaday magaalada kuubeg guushaas waxay isbedel weyn ku samaysay dagaalkii ka socday waqooyiga ameerika laakiin dagaalku halkaas kuma istaagin sanadkii kun toddoba boqol iyo lixdankii ingiriisku wuxuu qabsaday magaalada montreal isla gobolka kubeg ah taas oo sababtay in dhammaan dhulkii faransiisku uu haystay ay gacanta ingiriiska gasho ugu dambeyn sanadkii kun toddoba boqol saddex iyo lixdankii waxaa la saxiixay heshiiskii baariis faransiisku wuxuu si rasmi ah ugu wareejiyey ingiriiska inta badan dhulkii uu haystay ee waqooyiga ameerika si kastaba ha ahaatee shacabkii faransiiska lagama saarin dhulkii ay deegaamaysteen ee gobolka kubeg waxayna sii haysteen luqadooda diintooda katoliga iyo dhaqankooda faransiiska taasina waa sababta ay maanta weli u tahay kubeg gobolka ugu weyn oo afka ingiliishiga looga hadlo afka faransiiska looga hadlo dhulka kanada halka dadkii dhulka loogu yimi oo weliba garabka iyo gaashaanka u noqday gumaystaha faransiiska lagu khasbay in diinta iyo luqadaba laga bedelo iyagoo lagu khasbay diinta iyo luqadda gumaystihii dhulkooda qabsaday dhegeystayaal barnaamijkeena sooyaal ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo toddobaadka dambe iyo mid lamida waxaan idinkaga tegayaa ammaano alle iyo nooli kulante
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed baashe halkaad dhegeystayaal kala socotaanna waa madasha furan gabagabadii ayaan kusii dhownahay hase ahaatee xasan carab ayaa gacanta ii haadinaya xasan haa jaamaco waxaynu samaynaynaa sixid khaladaad yaroo dhacay eh, barnaamijkii allahu naxariistay aynu kasoo diyaarinay eh, axmed cali cigaal ah, heesihii ah, ama ruwaadihii qaarkood oo ismoodsiisoo kale ku dhacay sida heesta minaankiinii anaga imid Eh, ruwaadii waxay ku jirtay cabdiqaadir cali cigaal baa lahaa heesta waaynu sheegnay orijinaalkeeda eh, jacayl boob uma baahna ayaa ruwaadda la odhanayey Eh, ruwaayadda jinni iyo jacayl waxaa alifay xasan geney ruwaayadda dhada roob noqon weyday waxaa lahaa allahu naxariistay cabdilaahi diiriya sooraan heesta galaydh waxaa lahaa cabdiqafaar ciise cagoole magaca fanaankuna cabdirasaaq baan ku sheegay waxa uu ahaa cabdilqaadir yuusuf cismaan bagaag heesta waan soo baraarugay waxa ku luqaynaysay khadra daahir ciga allah yaa raxma intaasna waxay naga tahay sixitaan barnaamijkii hore baxay jaamacaye aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Eh, gebagabadii ayaanu soo gaarnay eh, tan iyo korontadeena dambe barnaamijka toddobaadkan waxaa isku soo dabariday xasan carab anigoo ah jaamac farasle Eh, saaxiibkeen axmed baashe oo barnaamijka sooyaal inoo soo diyaariyey nalana socodsiiyey iyo weliba ayaan eh, waxaanu leenahay tan iyo kulantadeena dambe eh, aan toddobaadka dambe halkan ku kulmayno nagala socda barnaamijyadeena madasha furan ee dhextaalka dhextaal waa toddobaadka gudihiisa ayaanu ka wadnaaye tan iyo kulantadeena dambe sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayan kalgacayl bariinseeday cakuye inu buuxo moogtahay inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayan kalgacayl bariinseeday inu buuxo moogtahay intasuu baraarugo inan baa lahaygiyo intasuu baraarugo inan baa lahaygiyo kaabaaro gogoshon